saraakiishan oo la hadlay wakaalada wararka e f p ayaa sheegay in taageerada reer galbeedku ay sidoo kale muhiim u tahay joojinta kooxda caloosha dushaqaystayaasha ee wagner ee ruushka kuwaasoo si weyn u soo galay dalalka ay qalalahasu aafeeyeen ee saaxil oo ay ka mid tahay waddanka maali ayna milatariga isbahaysi la samaysteen madaxweyne ku-xigeenka kamala haris oo booqasho ku tagtay ghana bishii hore ayaa waxa ay sheegtay inay qayb ka tahay dadaalada sii kordhaya mareykanka ee afrika iyadoo ballan qaaday boqol milyan oo dollar muddo toban sana si loo xoojiyo adkeysiga xeebaha galbeedka afrika saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa eegaya dhaqaalo dheeraad ah oo ay ku jiraan qaar ka mid a miisaaniyadda la dagaalanka argagixisada istaraatiijiyad cusub oo caalamiya oo looga hortegayo iska horimaadka islaamar ahaantaasina lagu horumarinayo xasiloonida ayuu maamulka madaxweyne jo biden u aqoonsaday xeebaha galbeedka afrika inay yihiin kuwo mudnaan leh tobanka sano ee soo socda warbixinta oo lasii baahiyey bishii march ayaa lagu sheegay in gobolka saaxil ee dhanka waqooyi xiga ay la kulmaan weeraro argagixiso oo ka badan gobolada kale waxaana ay sheegtay inay muhiim tahay in laga hortago in colaadda rabshadaha wata ay ku siifadaan gobolka oydil iyadoo magaalooyinka xeebaha ee ku xiran caalamka lana marayo dekadaha ay yihiin kuwo aan wax dhibaataha loo geysan ayaa haddana waxaa sii kordhaya rabshadaha ka socda deegaanada xuduudda la leh maali sida burkina faso waa khatar muuqata oo sii kordhaysa ayuu yidhi michael heath oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda u qaabilsan galbeedka afrika waa wax annaga walaac nagu ah sababtoo ah awoodaha dowladaha jira weligood lama aysan kulmin khatar sidan oo kale ah ayuu e f b u sheegay heath waxay isku dayayaan inay la qabsadaan tani inaguna waxaan isku dayeynaa inaan aragno nooca qalabka ay u baahan yihiin ayuu yiri heath oo dhowaan ka soo laabtay safar uu gobolka ku tegay isaga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda si ay u soo qiimeeyaan baahiyaha halkaasi ka jira heath waxa uu sheegay inaan weli ku arkin kooxda wagner ee ruushka uu taageero saddexdaasi wadan ee ivoricos benin iyo togo kuwaasoo lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhana xaqul insaanka inay ka geysteen dalal badan oo ay ku jirto waddanka ukrein halkaasoo door muhiima ay ka qaateen duulaanka ukrein ma joogaan weli dalalka xeebaha galbeedka afrika laakiin waxaynu ognahay buu yidhi inay raadinayaan fursado ay uga faa'iidaystaan xasilooni darrada meel kastoo ay ku arkaan saraakiisha maraykanka ayaa ruushka ku eedeeyey inay sare u qaadeen macluumaadka khaldan ee afrikada looga hadlo faransiiska iyagoo u arkayey in ay dad badan oo ka didsan xanaaqii ay ka qaadeen gumaystihii ay halkaasi joogaan kuwaasoo doonaya inay ka faa'iidaystaan